إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax askarta shisheeyaha ah lagula beegsaday inta u dhaxaysa deegaanada danow iyo shalaanbood ee gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen isbaaro ay askartaasi dhigteen afaafka hore ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka degay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya isagoona bahdinaad adag kala kulmay dowladda xabashida itoobiya gaadiid badan oo xamuul ah ayaa ku xayiran kontaroolka bari ee laga soo galo magaalada garowe kuwaas oo ay xanibeen ciidamo ka gadoodsan mushaar la'aan ganacsatada degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey maamulka gobolka banaadir oo ay sheegeen in uu burburiyey hantidooda wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay mid ka mid ah ciidamada macawusleyda oo isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin intaasu waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo haatanna isku diyaariya warkaas oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa toddobada bisha sideedaad sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga oo ku beega toddobiyo labaatanka bisha labaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay waxa ay weerar ku ekeeyeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere ee gobolka baay halkaas oo ay carutuur ugu yihiin ciidamada xabashida itoobiya hukunka saasta labada dhinac iswadaarsadeen ayaa laga maqlayay xaafadaha degmada qansax dheere iyo meelo ka baxsan dhanka shabeellaha hoose waxaa faahfaahin laga helaya qarax ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalaanbood qaraxaas ayaa lala beegsaday kulanyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha kuwaas oo ku socdaalayay waddadaasi waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye mid ka mid a gaadiidka ay wateen ciidamada shisheeyaha ayaa goobta ku basbeelay ku dhowaad shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ku qaadeen isbaaro ay askartaasi dhigteen afaafka hore ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay afaafka hore ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana halkaasi lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka hubna waa laga furtay ilaa afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayay halkaasi ku dileen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka sidoo kalena ay kasoo furteen qori iyo boosh waxaan helnay magacyada ilaa labo askari oo ka tirsan askartii shalay isbaarada lagu weeraray waxayna kala yihiin kow diidow yacquub beerey oo ahaa ninkii u talinayey ciidankii joogay isbaarada la weeraray waxaa sidoo kale ka mid ah moxamed xasan oo isaguna askari ahaa ciidamada dowladda federaalka ee shalay halkaasi lagu xasuuqay ayaa dhibaato badan ku hayay dadka degmada iyo sidoo kale dadka safarayda ah ee isticmaala waddadaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar kala duwan weeraro ku qaaday askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee ku sugan degmada mahadaay iyo deegaanada hoostaga waxayna halkaasi ku dileen askar badan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka degay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya isagoona bahdilaad adag kala kulmay dowladda xabashida itoobiya warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena cabdifitaax faarax
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray dalka itoobiya si uula kulmo saaxiibkiisa abay axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya kaasoo waayadan ka caraysnaa ra-iisul wasaaraha itoobiya abay oo ku wareersan laba aflaynta xasan sheekh ee ku aadan ka hadalka itoobiya maadaama xasan sheekh ka soo horjeestay heshiiskii dhexmaray abay iyo muuse biixi kaasoo itoobiya lagu siiyey qayb ka mida badda soomaaliya xasan sheekh ayaa tan iyo markuu dhacay heshiiskaasi kadib jeediyey hadallo badan oo qaarkood isburinaya hadalladii uu shaashadaha warbaahinta ka sheegay waxaa ka mid ahaa mar uu itoobiya ku tilmaamay cadowga soomaaliya marna waxa uu sheegay in itoobiya haddii ay bad rabto aanay ahayn inay muuse biixi ka saxiixato ay ahayd inay meelo kale soo marto taasoo uu la jeeday muxuu abay axmed anigu igu iman waayey waayo anigaa badda u saxiixi lahaa haddaba safarkii uu xasan sheekh shalay ku gaaray magaalada aadis ababa ee dalka itoobiya ayaa waxa uu kula kulmay bahdil aad u weyn oo ah in garoonka diyaaradaha ee aadis ababa uu ku soo dhoweeyey wasiirka maaliyadda itoobiya axmed side oo ka mid ah soomaalida ay xabashidu gumaysato halkaay ahayd in ra-iisul wasaaraha itoobiya uu soo dhoweeyo laakiin waxa uu abay ugu talagalay inuu xasan sheekh tuso sida uu agtiisa ka yahay xasan ayaa sheegay inuu ka qaybgalayo shirka ururka midowda afrika igad iyo ururka dhaqaalaha bulshada bariga afrika ay leeyihiin shirarkaasi oo ay dhammaantood itoobiya ay garwadeenka ka tahay ayna marti gelinayso xasan sheekh ayaana doonaya inuu si toosa ama si dadban ula kulmo ra-iisul wasaare abey oo maamulkiisu yahay cidda koowaad ee xasan garoonka ku soo dhoweysay guriga uu degayana dejinaysa amnigiisana sugaysa dad badan ayaa run u weystay hadaladii xasan sheekh ee uu ku muujiyey inuu ka hor yimid danaha itoobiya laakiin mar dambe ayuu sheegay in wax walba ay diyaar u yihiin in laysla meel dhigo laakiin ay tahay in itoobiya gacan dhaafka joojiso oo ay ka noqoto heshiiska ay madaxweynaha somalilan la gashay ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaana ku qanacsanayn inuu ka soo tago muuse biixi oo u yimaado xasan sheekh si uu la galo heshiiska badda waayo xasan sheekh ma maamulo mana tegi karo somalilan waxayna dowladda itoobiya ku doodaysaa haddii ay heshiiska la geli lahayd xasan sheekh maamulka somalilan ma oggolaadeen inuu dhulka uu ka arrimiyo uu xasan sheekh bixiyo marka labadooda halka aan rabno midka awoodda ku leh ayaan la gelaynaa heshiiskaasi badda ayay itoobiya ku doodaysaa xasan sheekh hadaladii uu warbaahinta ka jeedinayay ayuu si sarbeeba ku tilmaamay inay tahay dareenka bulshada haddii aan lala qaadqaadin dadka oo heshiiskaasi laga hor iman ay dadka ku biiri doonaan al-shabaab sidaasi darteedna ay dowladda itoobiya ay dib u dhigato qorshahani waayo dowladdiisa wixii laga sheegi jiray ayaa si cad bannaanka u yimid si kastaba kumanaan ciidamo itoobiyaana ayaa dalkeena soomaaliya qaybo ka mid a haysto waxaana itoobiya haddeer doonaysaa in ciidamo dhanka badda ay horay u tababartay soo geliso badda soomaaliya xilli loo sixiixay labaatan kilomitir oo ah badda soomaaliya ayna ku jirto dekedda magaalada zaylac gaadiid badan oo kuwa xamuulka ah ayaa ku xayiran magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kuwaas oo ay xanibeen ciidamo ka gadoodsan mushaar la'aan warkan waxaa haya waryahan cabdiraxmaan beder ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa waxay xirteen kontaroolka bare laga soo gala magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxayna ciidamada halkaasi xirtay diiday inay gudbaan gaadiidka waxay wararku sheegayeen in ciidamadani ay kontaroolka ku xayireen gawaari badan oo xamuul ah kuwaasoo iskugu jira kuwa ka baxaya magaaladiiyo kuwa soo galaya ciidamadan xirtay kontaroolka magaalada garowe ayaa sheegay in go-doonka ay ku soo wareegeen magaalada uu salka ku hayo mushaar la-aan muddo sagaal bilood oo xidhiir ah waxayna ka dhawaajiyey inaysan kontaroolka magaalada furi doonin ilaa laga siiyo xuquuqda ka maqan waxay intaa ku daray inuu kontaroolka u xirnaan doono intii cabashadooda laga xalinayo islamarkaana laga siinayo mushaarka ka maqan muddada sagaalka bilah go-doonka ay saareen magaalada ciidamadani taabacsan maamulka puntland ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada garowe sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mubaarak cumar ganacsatada degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey maamulka gobolka banaadir oo ay sheegeen in uu burburiyey hantidooda ganacsatada suuqa degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya maamulka gobolka banaadir kuwaas oo burburinaya goobahooda ganacsi iyagoo ku xaaqaya baale ganacsatadani oo la weydiiyey lacago baad ah kuwaas oo lagu wargeliyey haddii ay dhiib waayeen lacagahaasi in la burburinayo goobahooda ganacsi waxay sidoo kale ganacsatada tilmaameen in sanad weliba marka ay soo dhowdahay bishii barakaysan ee ramadaan oo sidan oo kale loogu burburiyo goobahooda ganacsi iyagoo dowladda federaalka ku tilmaamay in ay yihiin magafaha soomaaliya qaar ka mid ah ganacsatada suuqa xamurweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in goobahooda ganacsigaha gubtay aysan dowladda federaalka waxba u qaban ayna mar weliba ay la taagan tahay burburinta goobahooda ganacsi
waxaan ka cabanaynaa oo ganacsatada xamarweyne ay ka cabanayaan wax la yidhaahdo in aya jirin wax xaquuqah oo ay leeyihiin dadka ku ganacsada degmada xamarweyne dhammaantood markii koowaad hanti ayaa ku gubatay xamarweyne wax la yidhaahdo innaba hala ekaatee damqasha dawladda dhexe iyo gobolka baraandir midna uba samayn intaas ka bacdigeed iyadoo dhibaatadaas ay la dhacdhacayaan ayaa haddana waxaa lagu sameeyey wax la yidhaahdo in la yidhaahdo noloshii markii ay hantidii gubatay ay aas-aaseen haddana haddaad jebinaysiin laakiin waxaa lagu samaynayaa waxaad mooddaa waxaa noo muuqanaya dawladihii hanti wadaagga ahaa nuucii ay ku dhaqmi jireen nuuc u eg waxay ku samaynayaan dadka waa wax aad u naxariis daran waxaad mooddaa waxaa ka soo horreeyey rag yidhi oo maamulka degmada rag ka mida ay yidhaahdeen haddaadna lacagna siin waa jebinaynaa waxaa ka horreeyey bil kasta marka ramadaanku soo dhow yahay in la yidhaahda jebiya haddaadna lacagna siinayn maahin annaga in magaaladiina magafa noo joogo haddaan tahay ribnana magafa kale noo joogo wayna dhibaysaa runtii waxaan qaadan karnana maaha inta ah yaan lagu roogrogsanin waa waxay taagan tahay jidkan dadka daadihayaa waxaa marsiihayaa cagaf oo maamulka degmada rag ka mida ay yidhaahdeen haddaadna lacagna siin waa jebinaynaa waxaa ka horreeyey bil kasta marka ramadaanku soo dhow yahay in la yidhaahda jebiya haddaadna lacagna siinayn dawladdanadii ayaana burburisay annagoon maaragtay wakhtiguu iska adagiyoo jiiraal iyo rafaad iyo silic iyo saxariir lagu jiro suuqana intiisii badnaydba ay gubato oo aad uu suuqu u rafaadsan yahay iyagona jidadka ay u xidhan yihiin mukaafe ay ku jiraan ilmahorena dibadda ay ugu wada nool yihiin waxbarasho fiican ay u haysan annakana aanan xabad haysan ilmahaynu ay qadahayaan waxbarashana ayna haysan haysan maxaa nugu qasbay ma shacabka soomaaliyeed maan ahayn ma tigreena annaka ma etoobiyaanana si kastaba ay ahaato dowladda federaalk ayaa waayahanba waday olole ay ku beegsanayso ganacsatada ku ganacsada suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho sidaan la soconayba suuqa bakaaraha marka ay sidaan oo kale dowladda federaalk iyo albaabada isugu dhufatay ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo sababay dhimishiyo dhaawac kuwaas oo waxyeelo xoogan ka soo gaartay dad badan oo suuqa ku ganacsanayay iyo kuwo kale u soo ganacsi doontay
ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay mid ka mid ah ciidamada macuusulayda oo isku soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin waa kan cabduqaaliq macalin cabdiweli yuusuf taakow cabdiraxmaan oo ah askari taa'ib ah oo kasoo goostay safka maleeshiyaadka loogu yeero macawisleyda ayaa lagu soo bandhigay deegaan hoos yimaada degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool askarigan ayaa watay tobanaan qof oo macawisley ah isagoona sheegay in uu isaga soo tagay kadib markii uu arkay in ay wax faa'iido lahayn haddaba waa kan isagoo ka warbixinaya waxyaabihii uu soo maray inta uu ku jiray safka macawisleyda ku sugan degmada waajid sidoo kalena fariin u diray dadkii oo uga soo tagay safka macawisleyda kontoni leh may ka dhiyahe inaan dhiniga gaalnimada aan aan dhihi iyo dareemi ha ku nagadi ilaahay dartiisa ha ku nagadi muslimiinta walaqaba hata kaba'da galbagayna walaasmaka jaraan lanki an eilamide walaalkeena iniaskuka baha haku tabusheno jiilahoob ilaahi irsaasa ambaahana antiibadoogay dhiigasa haskuka bahaasa dhalinyarada tuman qof bay dhoogi kulukooy anta kala degmada weeje soonaja yakukooyan tumanki hayni birsho nagaden sida qof amika kutabitaawiyahata antika anti ana lakooy nagaden sida qof bis ee dambeetiyoon hata siyah ka bahan waaysan may waha iniyo iid muslimiinta hadhag galan gabalkaasi dhibaatadaasi aakhir beelkaas haskuka bahan sida an waali haweelaan saasa jiilahoob ilaahi er maag hayinku kahirin anibaho anigi hordareeribabeyo hortumahen roogayan walyahon roogayan bamale haba irahayashayase yoba hasurumawaysan anibang lahadalnaba mobeelkay kubahwaysanyan analebe maka usulehe afisa helayhan usubahilehelr olegmahayn walha herogban lahayn wal dilelay gabang me anoolade bami gabang marka wob aniba mooda albasa herogban jaran waxaa soo badanaya askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda oo isaga soo baxaya safka dowladda federaalka kuwaas oo arkay in ay halkaasi nolol tiilin islamarkaana ay cabsi xoogan ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey wilaayaadka islaamiga ah soo gaarayay askarta kasoo goosanaysa safka dowladda federaalka waad mahadsantahay cabdulkhaaliq gudahaana halkaas ayaan kusoo gebagabaynayaa warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan waad ku mahadsantihin dhegeysayan warkeena